بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideedaad ee kitaabka abishujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir
waxaynu ku dhex jirnay sunnayaashii sunnayaasha qaybo ka mid ah sunnayaasha salaada cibaadaduna had iyo jeer kama soo hadha sunnaha waa ra'sulmaal iyo faa'iida haddii raasumaal la helo raasumaal goormuu joogi karaa difaacna yeelan karaa marka uu jirto faa'iido haddii kaleo faa'iido la waayo raasamaalka rifan iyo lisan ku dhacaya loo dhaadhacaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam marka uu leeyay maalinta qiyaamaha qofka haddii salaadiisu ay wanaagsanaato camalkiisao dhammi wanaagsanaanaya waxyaabaha ay ku wanaagsanaanaysay ka mid tahay loo ilaaliyo sunnayaasha waa lagu kabaya de waanaad iska og tahay oo dhacdhaceenna iyo ciirciirkeenna uu badan yahy kolka cibaado kastaba faralku waxa uu yahay ilaalin iyo gaashaan iyo isbeer buu u yahay sunnaheedu lidaalik baanay habboonayn sunnaha in la fudaydsado dad badan baa waxay dhahaan sunna waa sunne mar haddaan la isu ciqaabaynin qofka haddii uu samayn waayo waa laga tegi karaa inaad tidhaahdo maaha marka sunnayaashu way qaybsamaan waxaa u qaybsamayaa sunnahaas sunno mudlaqa iyo mid muqayada mid mudlaqa nidhiya waa mid iska sii daysanoo qofka muslimka ahi wuxuu xor u yahay salaad aan wakhtiba lahayn inuu tukado oo uu badsado ayuu xaq u leeyahy waad heli kartaa caawa inaad tukato intaasoo ragcadood maanta inaad tukato intaasoo ragcadood wakhtiyadii la nahiyey maadaama aanad joogin salaada muqayadka ah ee sunnahaayna waxay u qaybsantaa mid jamac lagu tukanayo sunno tahay in jamac lagu tukado iyo mid qofku keligu isaga tukan karayo kuwanuu inoo sheegaya ciidaha iyo dayaxmadoobaadka iyo roobdoonta iyo kuwaas iyo sida taraawiixda iyo sunna waxa waa in lagu tukado jamac salaadaha qaarkood oo dee sida kuwa rawaatibtae uu soo wadee salaadaha raacraacana iyagana waxaa lagu tukanayaa keli oo qofku si keliya buu isaga tukanaya marka salaadii mid jamac lagu suneeyey iyo mid fardi uu isaga tukanayo qofku iyo mid mudlaqa iyo mid muqayada labadaba uqaybsamay intaba way uqaybsamaysa wasunanu taabicatu lilfaraa'id waxa uu ku yihi sunnayaasha faralka raacaa faralyaalka raacaya sabcata cashara rakca waa toddobiyo toban ragcadood buui sheekhu sida uu dhigay toddobiyo toban ragcadood weeyaan buui rakcataa alfajr labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya wa arbacun qabla duhri iyo afar duhurka ka horeeya wa rakcataani bacdahu laba duhurka ka dambeeya wa arbacun qabla alcasr afar casarka ka horeeya wa rakcataani bacda almaqrib laba ragcadood oo maqribka ka dambeeya wa halaathun bacda alcishaa iyo saddex ka dambeeya cishaa'iga yuutiru biwaaxidatin minhun oo mid iyaga ka mida witri uu ka dhiganayo labadii cishaa'iga ka dambeeyey mid witriga uu raacayo waa imise kolkaa toddobiyo toban waxaa markaa lagu sii darayaa kolka raatiba la yidhaahdo sheekhu sidan u cabiray dee tan witriga salaatul witri bay raacaysaa iyadu maxaa soo hadhaya toddobiyo tobankii kolkaa lixiyo toban lixiyo tobanka afar baa lagu darayaa laba waxa weeyaan waxa ay ka horeeyaan waxay ka dambeeyaan baan lay duhurka oo duhurkiibaa afar ka horeeya iyo iyo afar ka dambeeya yeelanaya halkaa labaa ka soo baxaya oo sideed iyo toban waxaa lagu darayaa laba maqribka ka horeeya macnaheedu markaa waa maxay lix iyo toban afar loo gey labaatan labaatankaasaa qaybsamaya haddana qaybuu nebigu badiyo uu daa'imo waa rawaatib mu'akada laydhaah raatibo sii adag ama aada u badsaday intaasu waa toban iyagoo raatibooyinkii salaadaha raacaya labaatanada haddana inta muakadaad mu-akadaadka ah la sii adkeeyuu nebigu badsaday ay yihiin toban laba subaxa ka horeeya laba dumar duhurka ka horeeya laba duhurka ka dambeeya laba maqribka ka dambeeya laba cishaaya ka dambeeya shan meelood oo milabaa tobankaasina rawaatib muakada baa laydhaha marka sidan uu cabiray waa in midh laga jaro laydhaha midhkani xagga witrigu raacaya waayahay afarna lagu daro labadii maqribka labadii ka horeeyey maqribka iyo iyo laba duhurka daliiladooda aynu soo qaadana kolka labada ragcadood ee subaxa ka horeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha waxa ay leedahay sunnayaasha ka ugu dadaal badnaa waxa uu ahaa calaa rakcatay alfajr labada ragcadood ee subaxa ka horeeya aada buu ugu dadaali jiray ilaa safarkana aanu ka tegi jirinba iyaga xataa qofkii haddii uu safar ku jiro laftiisa inuu tukado weeye labadaa waaya duhurkii baa yimi isaguna marka xadiidka bukhaari ku sugana caaisha ay warinayso ayaa tilmaamaya afar duhurka ka horreeyay inuu nebigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam iyo laba ka dambeeya xadiidka umu xabiiba ay warinaysaana wuxuu tilmaamayaa duhurka afar ka horeeya iyo afar ka dambeeya qofka tukada xaramahu allaahu cala annaar ilaahay naartu ka xaarantimeeyaa jidhkiisa naartu ma curto sideedda hadduu qofku raaciyo duhur afar un baabaynu inta badan ayuunbaabaynu tukanaaye laakiin sideeddaasi waa la israacinayo jumcada waa soo aroortay iyada oo xadiidkaa muslim uu warinaya abi hureyre uu nebiga ka maqlay ayaa sheegaya afar inuu nebigu ka dambaysiin jiray salaada jumcada ka hor salaada jumco marka matal la aadaamo iyadu inay sunno leediyo inaanay lahayn waa laisku culimadu waa isku khilaafeen qolyaha qaarkood waxay leeyihiin jumcadu sunno ka horeeya ma leh leannahu daliil khaasahoo tilmaamaya inay raatibo iyo sunno ka horeeya leedahay ma jiro maadaama daliilkaa ka hor sheegaya aanu jirinna lama tukanayo qaarkoodna waxa ay leeyihiin mee waa la tukanayaa sababahan awgood too horeeya weeyaane duhurkiibay halkiisii gashaoo ragcadii duhurka ka horreynaya kuwii ka dambeynayba iyana way yeelanaysa duhurkaan uga qiyaasanaynaba ta labaad xadiis baa jira nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bayna kulli adaanayni salaatun liman shaa laba adaanoo walba waxaa u dhaxeeya salaad qofkii doonaya labada adaan waxaa la dhex gelinayaa markaa salaada waxaa loogu jawaabay hae labada adaan uu nebigu sheegaya adaankii aqiimiday ahaayeen ilaan labada adaan mid baa gadaal ahaa oo cuhmaan jireeyey sidaa daraaddeed adaanka iyo aqiimidda dhexdooduu nebigu u jeeday jumcadiina dee ragcado la dhex gelin karaa ma jiro adaankeeda iyo aqiimidda dhexdeeda iyaguna waxay leeyihin waa run adaanka hore laftiisa waa mashruuc maadaama sunna iyo uu soo geli karaa cumuuman kaa waxaa kasii khaasan mid kaleoo fatxulbaariga uu soo qaadanayo sharaxa bukhaariga ku sugan oo leh qabla kulli salaatin mafruudatin rakcataani ibnu xajarna xasan uu ka dhigayo salaad kasta oo farala laba ragcadood baa ka horeeya jumcadiina waa faral kaasaa kasii khaasana uga dhow bay leeyihin waxaa kaloo jirta asxaabta qaarkood sida cabdilaahi ibnu mascuud oo kale waa tukan wuxuu tukan jiray afar ka horeeya jumcada iyo afar ka dambeeya waa markaa naskaa isagaa tirmidi baa warinaya walahu xukmu lilmarfuuc waa mawquufun lahu xukmu lmarfuuc bay idhaah waa ficil saxaabi laakiin wax uu iska dhambalan karo maahoo xukum marfuuc buu leeyahy had iyo jeer arrimahaas oo kale asxaabtu iskama samaynayaanuna inuu nebiga ka arkeen ayaa muuqanaysa inahaasay isu geenayaan walyahale markaa jumcaha waxaa ka horeyn kara laba ragcadood marka dee kii tukada iyo kii fadhiistaba falaa qitaala idan wax lagu dagaalamaami jirto inahaasaa madaahibtu labadaa qowlbay waaya wa arbacun qabla alcasr afar ragcadood oo casarka ka horeeya iyaguna rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu duceeyey waxaanuu yidhi raxima allahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan xadiidku waa sugan yahay tirmidi baa warinaya xasan wey allaha u naxariisto qofka afar ragcadood oo casarka ka horeeya tukada duca nebina waa qofka dee ku dadaala uu hel insha allah marka waxa weeye in la kala gooyo iyo in la xidhiidhiyo labaduba way bannaan yihiin in se mar walba la kala gooyo fadli badan laba ragcadood iyo laba ragcadood casarkii ka hor wey warakcataani bacda almaqrib iyo laba ragcadood oo maqribka ka dambeeya salaada maqrib markaynu tukano in dabadeed la tukado laba ragcadood ibnu cumar wuxuu leeyay nebiga waxaan ka xafiday toban ragcadood markaasuu ku daray labadan maqribka ka horeeya ee ka dambeeya baan leeyahy ayuu ku daray wa halaathun bacda alcishaai yuutiru biwaaxidatin minhun biwaaxidatin minhun saddex cishaaiga ka dambeeyo midi witri tahay ayuu iyagana tukanaya marka inta inaan cishaaiga gaadhin maqribka waxaynu yidhi waxaa isaguna ku jira laba ka horeeya isaguna waa sugan yaho xadiidkaasi wuxuu ku sugan yihi muslim iyo bukhaariba kunaa bilmadiinati faida adana almuadinu salaata almaqriba ibtadaruu asawaari fayarkacuuna rakcatayna rakcatayn asxaabtu waxa ay tukan jireen laba ragcadood oo ka horeeya maqribka markaasay bahalahaa tiirarka ah u degdegi jireen mid waliba wuxuu doonaya inuu si aan hortiisa loo marin tiirka la eegto oo tiirkaasu dabeetana fooda saaraya ku hagaagaya iyo dee xadiidkii caamka adaan kasta iyo aqiimid kastaba waxa u dhexeeya laba ragcadood oo cishaayiga laftiisiina dee dabcan uu soo gelayo waa tukan kartaa isagana ila adaan marka cishaaygii loo adaamo inta aan la caqiimin isagana waa la tukan karaa kiisii fadheeya ka kaleba xadiidka caamkaa baa jira cishaayiga dabadii baa yimi marka cishaayiga dabadii isaguna waa labada ragcadood ee nebiga ka sugmay iyo witrigii witrigana hal ragcaa u yar koob iyo tobanna way u badan yihiin siduu rasuulku yeeli jiray sala allahu calayhi wasalam koob iyo tobankaasuu tukan jiray caaisha waxa ay leedahay radia allaahu canha yusallii maa bayna an yafruqa min salaati alcishaai ila alfajri ixdaa cashara rakca marka uu salaada cishaaye ka baxo ilaa subaxa inta ka dhaxaysa wuxuu tukan jiray nebi maxamed koob iyo toban ragcadood markaasuu midh midhbaa uu witri ka dhigi jiray laba ragcadoodoo walba uu salaamo naqsan jiray waa shan meeloodoo labalaba ah iyo mid witri ah koob iyo tobankaasuu tukan jiray ilaa salaada subax dee uga yimaado muaadinku oo markuu muaadinku u yimaado u fasaxay inuu adaamo ee uu adaamo ayuu laba ragcadood oo sunnihii ka horreeyey subaxa ayuu tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu dabeedna u yara jiifsan jiray calaa shiqihi alayman labada ragcadood subaxa markuu tukado dhinaca midig buu u yara jiifsan jiray intuu qiblada qaabilo waa xikmadda wallahu aclam laba qowlba way ku fasireen muxadisiintiio qaarkood waxay leeyihin maadaama uu caawo dhan cibaado u taagnaa waxaa iska suuragala inuu intaa nasiimo ka dhiganayo oo isyaro kala bixinayo siuu subaxii qiradiisii iyo subaxii uu yaro dheeraynayo siuu jaanis ugu helo ugu yar jibicsanaya qolyaha qaarkoodna waxay leeyiin maa iilka ayuu kusii xusuusanayaa bal iilka in saa loo jiifsanayo oo qofku intuu qiblada u jeedsado saa u jiifsan doono kusii tusaale qaadanayo calaa kulli xaal witrigu waxa uu ka dambaynaya cishaayiga sunnihiisu ka dambaynaya ama ramadaan hala tukado ama ayr ramadaan hala tukado koob iyo toban ha gaarsiiyo qofku ha ka yareeyo kole wuxuu ka dambeynayaa uun sunaha cishaayo sunayaashiibuu marka ayuu ka hadloo waxau ihi wa halaahu nawaafila mu'akadaat iyaguna kuwa la adkeeyo muhiima weeye oo lagu dadaalayo sunayaashi saddex qaybood oo ka mid a midka u horeeyaa waxa weeye waa salaatu leyli salaada habeenkii salaada habeenkii wey waa asalaatu fii jawfi leyl intuu habeenku dadan yahay tala tukadan wey markaa qofku haddii uu hurdo ka soo kaco salaadaa waxaa lagu magacaabaa attahajud tahajud wey oo qofkiio soo hinqaday habeenkii ilaahay baa yidhi wa min alleyli fatahajad bih naafilatan laka casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda habeenkii qur-aanka u kaco ku cibaadayso oo salaadaana tuko kamana tegi jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam salaatuleylka in badan baa qur-aanka kariimkaa haddii aada akhrido aada yaabaysaa sida uu dhiirigelinaya sida faraha badana uga hadlaya cibaadada habeenkii lianna man kahurat salaatuhu fi lleyli istanaara wajhuhu fi nnahaari kamaa qaala axadu aclaami salaf qofkaa haddii habeenkii uu cibaadadiisu ay badato maalinkiibaa nuurku uu dusha uga soo baxaa nuurka qalbigiisa degay baa dusha uga soo baxa salaatu leyl marka salaatu leyl iyo qiyaamu leyl iyo tahajud iyo taraawiix iyo salaadaha habeenkii la iyo witriba ku dar waa salaada habeenkii la tukanayo aada muhiim u ah rasuulkana sala allahu calayhi wasalam caan bay u ahayd asxaabtiisuna way ku ammaanayeen siduu gabaygaba ku lahaa cabdullaahi bnu rawaaxa radia allaahu canh yabiitu yujaafi janbahu can firaashihi ida istadqalat bilmushrikiina almadaajicu habeenkii wuxuu u taaganyay nebigu calayhi salaatu wasalaam cibaado yabiitu yujaafi janbahu can firaashi dhinaca dhulka in badan ma jiifiyo wakhtiga hurdadakhartu hurdadu ay ku cuslaato dadka aan khaafiliinta ah ayo gaalada kolka ay ku culus tahay hurdadu ayuu u taaganyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa qofku haddii aanu soo toosaynin oo uu ka baqayo in hurdadu la tagto xagga horeu fiicanta inuu ka tukado sida markaa abi hurayraba uu xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan uu ku sheegay awsaanii khaliilii bihalaatin saddex arrimood buu ii dardaarmay buu yidhi abi hurayre saaxiibkay saaxiibkiisu waa nebi maxamed saaxiibkay oo nebi maxamedi saddex arrimood buu dardaaran igu siiyey buu yihi abi hurayre inaan saddex cisho ka soomo bil walba oo bishii markuu qofku saddex cisho ka soomo maalinkii toban baa loogu dhufanaya alcasharatu alxasanatu bicashri amhaaliha halka xasano wuxuu u dhigmaa toban markaa saddex soonto waxaad ka dhigantahay adoo bishii soomay koob iyo tobankii bilood saasaad ku soontay ramadaanna waad raacisa aye qofka ramadaan sooma ee saddexdaa cisho bil walba ka sooma fakaannamaa saama dahr waa boqolsoonkaad baqashay waa kaa boqolsoonkaasi isku fuuqsaday arrinkii oo dhan waa kaa wey waa in aan qofka dhibna ku lahayn weliba maalmaha dee isku xigxiga cadcad iftiimaya afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban ama saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban maalmaha iftiimaya ayaad iftiinka adiguna kan kale cibaadada raacin ama khamiistiiyo isniinaha iyo kuxelaha haddii qofku uu rajaynayo inuu qaybta dambe soo kacana amaba dee jihaas uu diyaarsado alam iyo wixii dee uu kicin lahaa ayuu diyaarsaday u toosin lahaa markaa waxaa fiican qaybta dambe wakhtiga ducada la aqbalo ee yacquub inamadiisa uu lahaa fasawfa astakfiru lakum rabbii ilaahay baan hadhow dembi dhaaf idiin weydiin doonaa wakhtiyaasha ducada loogu rajo wen yahay iyo cibaadada in la aqbalo habeenka qaybtiisa dambea inta ka horeysa salaada subax salaatu leilna waata wa salaatu duxaa salaadaha iyaguna mu-akadaadka ah ee fiican waxaa ka mid ah salaada la idhaha salaatu duxaa salaada barqinka inta u yari waa laba ragcadood ayaa u yar waxaana u badan dee xadiidkaasaanay ku jirtaa marka abi hureyro saddexda uu nebigu u dardaarmay waa soomkaas saddex cisho uu ka soomaya bil walba iyo labada ragcadood ee salaatu duxaha iyo inaan salaada witriga tukada buu ihi intaanan seexanin ka hor saddexda arrimood ii dardaarmay waa saddexdaas buuhi marka labada ragcadood buu xadiidkaasi tusiyey in laga dhigi kara salaatu duxaa oo qofku marka uu subaxdii dee gurigiisa ka baxayo intuu iska weysaysto labadii ragcadood iska tukado iyo intii alla u qadaro salaatu duxaa inuu iska shaqo tago way haboonta si shaydaanku uu haraati ugu dhufto oo dabeetana uu isaga reebo suuqiisa ha ka galo iyo ku xidhmine sideed baa ugu badan siduu nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam sanadii uma ka furtay umuhaani inantii la odhan jiray cali walaalahaayeenee nebiga ilmaadeerka ahaayeen gurigeeduu sideed ku tukaday calayhi salaatu wasalaam sida fiicani salaatu duxaa sideed iyo laba inta ka dhaxaysa tuko amaba kau yar ka u badan midkaa doonto oo waa laba laba ragcadood baa fiican laba laba laba wakhtigeeda weliba sii wanaagsan salaatu duxaa waxa weeye in ficluhaa cinda mudiyi rubuci nahaar maalinka marka afar meelood laga dhigo meeli marka ay tagto ayaa wanaagsanoo wakhtigeeda afdalka ahay uu sii joogaa weliba maalinku waa imise meeloodoo min afar ah saddex afar lagu dhuftay waa imise waa labayo toban labayo tobankii saacadood markaad afar meelood u dhigto ay saddex tagaan macnaheedu waa imise sagaalka waxaa taa fasiraya xadiidka muslim ku sugan zayd ibnu arqam uu warinayo ee nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku soo baxay sheegaya qoladii qubaa degi jirtay waa meel madiine ka mid oo masjidkii caanka ahaa wey iyagoo salaatu duxaa tukanaya ayuu u tegay qoladaa reer madiina kolkaasuu ku yidhi salaatu alawaabiina idaa madat ilfisaalu min adduxaa salaada dadka ilaahay u toobadkeena in badan ee khushuucsanee caabidiinta ah salaadooda salaatuduxada wakhtigay tukadaan waa wakhtigay cagagubyoodaan nirguhu nirgaha yaryar ee jooga bacaadkaa saxaraaga wakhtiga ay cagagubyoodaan barqada kulol weeye wa salaatu taraawiix salaada taraawiixda ramadaanta la tukado weeye daliilkeedu waxa weeye man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi bisha ramadaan qofka qiyaam la yimaadee alla caabuda waxa loo dhaaf isagoo dee ilaahay ajri ka doonaya ilaahay ajri ka doonaya rumaysanna waxa loo ballan qaaday oon ilaahay qawadsanayn kaa isaga ah buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore oo dhan haddii wixii aada la rarnayd alla kaa reebo dee waa nicmo allah dee axkaamteeduna kollay salaadaasi jamac baa lagu tukanayaa macshaaigaa la tukanayaa intuu nebigu tukaday waa koob iyo toban calayhi salaatu wasalaam in laga badin karaana waa mashruuc macnaheedu waxa weeye waa waarid way soo aroortay oo salaatu leyli mathnaa mathnaa xataa idaa khashiita subxa fa awtir salaatu leylku waa laba laba marka aada subaxa ka baqdo midh ku gebagebe waxaa naska laga faa'idaysanayaa bay leeyihin in la kordhin karo adigu dee ficilka asxaabtu ay isku waafaqeenna in uu sugan yahay oo aan bidco lagu tilmaamaynin weeyaan in laga badin karo koob iyo tobanka laakiin maadaamuu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam koob iyo toban iyadaa afdala bay leeyihin culimadu ha lagu jamciyo labada arrimood ha lagu jamciyo waa laga badin karaa afdalkuna waa koob iyo tobanka waaya sunnayaashu waa kuwa sunnayaasha aan u sheegina mashruuca waxaa ka mid ah salaa تسمى تحية المسجد سلامتا مسجدك لك القف تماطه يا محاتك سلامة السلام عليكم مسجدكنا هو من حرة إساقنا ووقف إلى هيو إسنا سلام بمبرنية سلامتي سنة وإن لبرك عبادة تكتو وسيدو النبي عليه الصلاة والسلام فري وعينك آه salaadaha waxaa ka mid ah salaatu listikhaara oo islaamkeennu marka uu arrin diido jaahiliyaddu wax ay lahayd markuu dumiyuu riixo yusawi lahu badiilan badiil buu sameeyaa faraaq ma aha macnaheedu oo wax kasta oo lagaa nahiyey oo ka mida jaahiliyadda waxbaa meeshiisii lagugu bedelaa alla wuxuu nahiyey wa an tastaqsimuu bilaslaam qoryaha iyo tusbaxa iyo waxaa ducufka ah inaad ka dhammaan weydo oo aada aamintood ku faashato taa waa la diiday waa la reebay maxaa lagu bedelay salaatu istikhaara yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaan intaasoo dhan mid waliba badiil buu leeyahy haddaad sanam ka dhammaan lahayd ilaahay ku xidhan haddaad khamri caabudaysay sharaabkan macaan ee ladiidka ah ee tamarta leh ka khudradda laga miray cab kaasaa lagugu bedelay haddii aad fooxiyo ka dhammaan lahayd aleel habari ridayso iyo tusbax faaliyo iyo sixir leh iyagana salaatu istikhaara tukadaal badilgii wey marka ducada lagu akhriyayo salaada dhexdooda markuu faatixada akhriyo inuu qofku ducada akhriyayana dee kitaab waliba kuu qoraya xisnu muslim ka yara casbad ka heli karaysaa ducaa salaat istikhaara waxaa ka mid a salaatu tawba oo iyada qudheeda xadiidkeeda sugan yahay qofka intuu dembaabo dabeetana weysaysta ee laba ragcadood tukada ilaha istikfaar weydiista alla wuu ka tirtiraa waxaa ka mid a salaatun tusallaa cinda alqatl qofka marka la dilayo in laba ragcadood tukado sidii khubayb ibni cadi saxaabigii la odhan jirayna waa kooxuu nebigu diroo gaaladu ay gacanta ku dhigtay ayaa uu ahaa gacanta cadowga galay markii ay dilayeen buu uhi balidaaye aan alle laba ragcadood tukade laba ragcadood buu tukaday halkaasuu dabeetana lahaa haddii aanan ka baqaynin inaa fulaynimo ii malaysaan oo tidhaahdaan waa fulay oo salaadu ku waashay haddaanan taa ka baqayn waabaan kordhin lahaa buu markii gabayga kusoo khatimee lahaa walaa ugaali xiwna uqtalu musliman على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي ردان إلهي درتيو لمن يبول تاني مرهم بيد من لها يده أحباب على علي ما يبول بارك كل أقصدها طبعا لا يسرق عوض لكن معنى بحوين ما دام نبي الله شيء عليه الصلاة والسلام أو تقريري أو سقون نهيين آه واتد مركا وحين كمري دون الرياض صالحين فكان أول من سن القتل ninkii ugu horeeya dilka jideeyey buu ahaa marka la qofka la dilay in loo ragcado tukado si kale marka loo eego waa salaatu tawba ayay isaga dhigan tahay qofkii camalkiisii kusoo khatimo xaashida u dambaysa uu ku qoro cibaado allah salaadahaasi salaatu lxaaja baa iyaduna jirta iyo salaatu tasaabiix iyo daliilkoodaan sugnayn iyaga waaya sunnayaashu waa kuwa marka macnaheedu waxa weeye intaasoo cibaado mashruuca baynu haysanaa qofka doonaya inuu jimicsado ama khayrka uu ku dadaalo dee kuwaasuubuu badsanaya intaad markaa intood qayishoad dabeetana labada qowlal ka xumbayso durbaan qaadan lahayd aad hinraagi lahayd halkanunbaad ukacaysa xaasoo cibaado ahunbaad bad qudinaysaao qur-aankana markaasaad akhriyaysaayo taasaa ilaahay uu ku rasaynaya maalinka qiyaamaha iyadoo cibaadadani badantahy buurbuurantahy baad la soo xaadiraysa insha allah waaya faslun fasalkani waxa uu u fasal yahay isaguna arrin lafdhabar u ah salaada iyo ansixiddeeda waxaana weeye fii shuruudi faslun fii shuruudi sixati salaa waxa uu fasal u yahay shuruudda salaadu ay ku ansaxdo maxaynu soo marnay shuruud wujuubi salaa imise ahayd shuruudda tilmaamaysa qofka marka salaadu ay ku waajibayso saddex bay ahayd qofkii inuu muslim yahay qaangaadh yahay miyir qabo maxaa lagu maxaa lagu darayaa baynu yidhi shardi afraad baynu dusha kaga darnay an yakuuna daahiran qofku haddaanu daahir ahayn macnaha gabadhii haddaanay daahir ahayn salaad laguma leh caadadii iyo dhalmadii dhiiggii dhalmada ayaa leeda waaya shuruudani waa shan loo xidhayo markii qofkii ay shuruuddii hore laga helay ee ay ku waajibtay salaadii ayaa waxaa lagama maarmaana salaada uu tukanayaa si ay gundhig u yeelato ay uga ansaxdo waa in laga helaa shantan shardina iyadoo salaaddii ay ku waajibtay haddii shantan shardi laga waayo camalkiisu gundhig ma leh waa nin foosto gunla u dhaaminaya wuu dadaalayaa wuu dhaamiyey waa kan haddana laakiin socdeen waxba uma xasilin leanna waa cibaado oo cibaadaduna sida ay ku midho dhasho ama ay ku sugantaa waxa weeye sidii rasuulka laga arkay sala allahu calayhi wasalam sidii laga arkayna shantan shardi bay lahayd oo qur-aan iyo xadiisba sheegeen bal ka waran haddii shantaa lag weydiiye aada garan weydo adigoo dictor ahoo b h d sitaan b h d holder ah waa cajab wey cilmigaagu halkaasaa la iska dhigi doonaa kol haddaanaad asalkii fardulcaynka ahaa fardulkifaayo maaha in cilmi maadiya la barto kada o kada waa laga yaabaa inay iska mubaax noqoto amaba kifaaya laakiin kani waa fardulcayn afar iyo labaatankii saacadood cibaadadaad isu soo taagayso yaa ee aada ilaahay hor taagan tahay ee aada intaasoo dadaalo u marayso haddaanad garanaynin waxay kaaga ansaxayso waa arrin aada u adag wey arrin aada u adag dadkana mushkiladda haysataa way ka xishoonayaan waar ninkii tobanka sano ama labaatanka tukanayay maxaa macnacay bay ka baqayaan oo maanta buu salaad warwaraysanaya war hebel maymakaad bilowday mise way kugu laaqanta saasay ka xishoonayaan dadku waxaa u wanaagsan qofkii inuu kolleyba waaba iska kooban tahayba shuruuddeeda arkaanteeda mubdilaadkeeda waa in koobanba waaya yaa ilaan badin hadalkii aan gudagallo wa sharaa'idu asalaati salaada shuruudaheedu qabla adukhuuli fiiha inta aan laba gelin khamsatu ashyaa shan shardi weeye madaahibtuna isku waafaqsan yihin waaya shantan shardi waxa weeyaan waa intaan laba gelinba oo shuruuda waxaa loo tixgeliyaa waa taquum maqaama almiftaax halka furahoo kale ay ka dhigantay furaha furaha marka aada heshaad guriga iyo mee iyo gaadhiga iyo meeshaad doonaysa inaad gasho ood ka muraadsataad macna ka fuliso markaad furaha hesho ayaa la galaa haddaan furihiiba jirin waxba ka socon maayo gidaarkumaad madaxa la dhacaysa ama meeshaad jebinaysa labada midna dan ma aha isagaana nebigu saa ku fasiray calayhi salaatu wasalaam ereygaa miftaax cabiro waxau ihi miftaaxu salaati dahuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim waa sugan yahay xadiidka furaha salaadu waa dahaarada waxaa furaha u noqonaya dahaarada waxay ka turjumaysaa shuruudii dahaaratu alacdaa shardiga u horeeya waxa weye dahaaratu alacdaai xubnihii inay ka nadiif yihiin weeye min alxadati waannajas xadad iyo nijaas inay ka nadiif yihiin weeye acdaada waa xubnaha qofka waa inay xadad ka nadiif yihiin marka xadadkuna shay aynu taabanayna ma aha shay nijaasahoo qofka ku qotomana ma aha oo dee qofku marka maal ama uu jinaaban leeyahay ama gabadhi dhiiggii caadada leedahay ama qofku uu bilaaweysan yahay nijaas maaha waa kii abi hureyre saxayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka lahaa subxaana allah ina almu'mina laa yanjus qofka mu'minkahay ma nijaasooba laakiin waa haddana shay macnawiyahoo qofka ku qotomo oo lagu adoonsaday in uu ka dahaaro qaato marka xadadkaasi laganxubnaha laga nadiifinaya ku yar iyo ku weynba uu yeesha ama ku yar iyo ku dhexe iyo ku weyn buu leeyahay ka yari markaa waa weyse la-aantii baad iska nadiifin ka dhexena waa jinaabadii baa la iska nadiifin ka buurana weynina waa kii caadada ahaayo isagu si specialoo gaara ayaa loo la isu sii nadiifinayaa si siduu nebigu usii akidaya calayhi salaatu wasalaam saddexdaa wey waaya markaa dee nusuusta methal u daliila waxaa ka mid ah waarjulikum ila alkacbayn in kuntum junub wain kuntum junuban fadaharuu armiyaan khalda waaya soo xarakadu saa ma ah marka u kacdaan dadka mu'miniinta ahow salaada wejiga maydha gacmahana maydha ilaa suxullada madaxana masaxa yaa adimadana maydha ilaa kuraamaha haddaad jinaaban leedihiinna dahaaro ka weyn la yimaado jidhka o dhan wada maydha wax kale maynaan samayna waxaynu akrinay wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum wa arjulakumna kitaabka qur-aankay kugu qorantay wa arjulikumna iyaduna kutub kaleay ku qorantay waa isku macno waa isku mid macnaha labadaba laba qiroo sabciya wey oo labadaba nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam labadabana macnahoodu wuxuunu sheegi uun midna way ku cadday midna waa lagu awiliye in adimadana la maydho laakiin macnuhu ma aha wamsaxuu biru'uusikum madaxana masaxa wa arjulikumna masaxa laakiin wa arjulakum iyo wa arjulikum mid kastaba ha la akhriye waxa lagu tilmaami doonaa un inay maydhita marka dee afartaa arrimood ayaa ilaahay uu ku sheegay aayadda waxaa la yska maydhayaana waa xadadkii yaraa wayse la-aantiya ayaa la yska maydhaya oo inagoo xaaladda ugu wanaagsan ku sugan baynu ilaaha boqorkaa is hortaagayna ilaaha boqorka ah haddaad tanaag soo marto maanta ood cago safan iyo siigale aada leedahay oo laguhaa mas-uulkii hebel baa ku doonaya bal ka war miyaad cagaha maydhayn oo aanad baalashaysanan mise adigoo ka siigaynayaa tegaysa maya intood dhag ku siiso aad w iska tiiriso oo aada fooldhaqataad feedhato ayaa dabeetana cagahana maydhi kabahana waad baalashaysan haday kuu surowdo dharkana waad bedeli dabeetana ciddaad liqaaga iyo kulanka la samaynaysa baad u tegaysa waa saas wey waa absad miaal walilaahi almahalu laclaa ilaahayna tusaalaha cid walba ka wanaagsan buu leeyahay tabaaraka wa tacaala waaya aayaddaasi waxay tilmaantay xadadka in laga nadiifinayo jidhka waxaa kaloo nebigu ula hadlay saxaabiyad la odhan jiray faatima bintu abi xubaysh markaasaa wuxuu ihi fa idaa aqbalat alxaydatu fatruki salaa wakhtigii caadada ay kaa idanaysay kolka la gaadho salaad jooji faidaa dahaba qadruhaa fakhsilii canki dama wasalli marka wakhtigeedu dhammaadana nijaasta iska maydh iyo xadadkaba ka maydho tuko tuko wanajas nijaastiina in la iska maydho nijaasta in la iska maydho iyaduna waa saas oo kale ilaahay baa yidhi wathiyaabaka fadahhir warujza fahjur dharkaaga nadiifi baa ilahay yaa ayuha almuzamilu qumi llayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus min yaa ayuha almudasiru qum faandir warabbaka fakabir wathiyaabaka fadahhir bal dharkana nadiifi qof muslimahoo wax ka sii yihiin oo barabara nijaasa leh arrinkiisu ma tiirsana ama inta ay kaadii qabato gidaarka u horreeya uun qabadsiiya dabeetana wax ka dulduulaanoo kii agtiisa marayayba wuu yaabuudha warbal intaan ku dhaafayo ka jooji way dhacdaayeen dariiqada markaa taaganta kaa lama yaqaano arrinkiisu mid maaha marka nijaastana waa in laga maydhaa xubnahaaga dharkaaga meeshaad ku tukanayso marka mid gaaraabuu ka dhigi doonaa meesha lagu tukanayo waa imise shardi waxaynu haynaa un hal shardi dahaara qofkii inuu nijaas iyo xadad ka daahir yahay bilibaasin daahir wa satru lcawrati bilibaasin daahir shardiga labaadna waxa weeyaan satru lcawra in cawrada la qariyo marka la tukanayo bilibaasin daahir dhar nadiifa in cawrada lagu qariyo kol haddaadan la caabudayso oo aada u tukanayso waxa muhiima in aad qariso cawrada haddii xataa aanad tukanaynin oo qofku xaalad caadiya ku sugan yahi waa inuu cawradiisa qariyaa inuu waa faral wey faral wey maaha xoriyaadka qofku uu leeyahay inuu isqaawiyo kamaa qaalat idimuqraatiya siday dimuqraadiyadda nidaamkeedu uu yahay inuu qofku xor u yahay inuu isqaawiye maaha qofku wuxuu xor u yahay wixii xalaala wixii xaraamana xoru ma aha marka inuu muriyo gacan iska dhigu idhaahdo qoraxdan isku diirinayaa oo qabowba ay galay ama waan dabaalanayaa taa diin maaha waxliito wey dee cawradana waa la yaqaanaayo ragga iyo dumarku isku cawro maaha ee waxa sii cawro badan dee dumarka ayaa sii cawro badan jidhkao dhan bay wada qarin gacmaha iyo wejigaa laga murmay ragguna dee inuu jidhkiisao dhan wada asturo ayaa wanaagsan haddii lasii dhaafana inta faralka ah ee in la baneeyo aan la ogolayn ama isboortisa ku jiro ama hafeertamaye ama siduu doonaha gurigiisa ha jooge waa jilibka iyo xundhurta inta ka dhaxaysa isaguna intaa waa inu qariyo dhar dharka dabcan lagu asturayaana dee waa inuu yahay dhar aan ku dheganayn qofka oo tar iminka aynu is aragneed dee hablaha iyo inamada iyo dadkii yaryaraa ee soo dhaadhacay ee meelaha inooga yimi inaguun isku siinayaan ee qofka xubinkiisii midba meel marayo taasi arrin maaha ee waa in laga furfuro oo dee weeralaha loo sheego laydhaa balka nafisi waa khalaacadii edabdaraday ka mid tahy dharku waa in dabcan ragg iyo dumarka waa laba jinsioo ilaahay kala duway oo aan isku mid ahayn haddii la yidhaahda isku mid ha noqdeenna waa la wareeri doonaa ninkuna naas ha yeesho wey haddii la yidhaha isku mid ha noqdeen gabadhuna garh ha yeelato wey msurms marka sidaa ay u kala duwan yihin buu dharkooduna u kala duwan yihin adabdari iyo akhlaaq xumaa loo tixgelinayaa gabadhu hadday gashato dharka ragga ninkuna hadduu gashado dharka dumarka waa mamnuuc waa xaraamo wey satru lcawra mar walba saasay waajib u tahay salaada dhexdeediina waa saas oo kale cawraduna waa inta cawrada a marada qarisunbaa saatir ha sii kala wanaagsanaato way sii kala wanaagsan tahay laakiin hal maro ayaa ku filanoo caaisho iyo umusalama iyo sida ay tilmaamayaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam musalam way weydiisa waxay tidhi maxay gabadhu ku tukan kartaa wuxuu uhi dirac iyo khimaar hadday dirac dheer gashato ilaa adimada qarinaya dhakadana hagoogto warku waa dhanya way tukan kartaa buu ugu jawaabay caaisha ninuu yimi oo wuxuu yihi bal ka war gabadhu maxay ku tukanaysa cali oo meel fadhiya ayay tihi bal horta ninkaasoo weydii cali oo aniga igu soo noqo saxaabigaa intood soo weydiiso wuxuu ku yidhaahdo cali wuxuu ugu jawaabay dircun wa khibaar inta waajibkaa waxa weeye dirac jirhkeeda o dhan wada qariya oo dabcan waxa suraya iyo dhakadii oo ay daboosho caaisha ninkii ugu sheego waxay tihi sadaqa run buu sheegay saa weeye siduu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa inay googaro sii xidhatay iyo qofku inuu surwaal sii xidho iyo inuu jilbaab sii xidho iyo waxoo dhan waa sunni laakiin cawrada hal shay baa qarinaya hal shay oo qariyuunbaa daruuri iyaho salaaduna ay ku ansaxaysa laakiin dee kollayba sida sii fiicani waa saas weeyaan inuu qofku dee dharkiisa wada gaashaanto rag iyo dumar waxa lagu yaqaano oo gabadho ay dee agabkeedii hoose iyo kii sareba wada qaadato iyadoo surwaalkiina uu ku jiro surwaalka waxaa la diidayaa un dee kan baase ay waanay waxba ka sarraynin haddii mid fasaada gabadho xagga hoose ay ka gashato agabkeedii kalena u sarreeyo dhag wey baabu nafaqa akhri minhaajka minhaajka shaaficiyada akhrisan jirta markuu ka warramayo dharka loo jarayo oorida lixdii biloodba mar ama sanadkiiba mar wasalaawiilu ayuu soo horraysiinaya markaasay dabeedna wadaadadii hore odhan jireen war miyuu sheekhu siduu noqday imaamu nawowi islaan surwaal gashanaysa arrinkeedu waa sidee ilaa lama yaqaane soomaalidu ma aqoonin surwaalku waa surwaal dabcan uu ka sarrayso googoradii iyo jilbaabkii iyo waxaas ay ka sarreeyaan da qofka bani aadamkaahi waa qof daciifaho wuu dhici karaayo qof waalan baa heli kara oo qof bannaan yaal waa inaanu hayn qof asturan wey surwaalku marka inahaasoo dhan waa ina kolley dee axkaamta baabu satri alcawra ayay la sii xidhiidhaan wa satru alcawrati bilibaasin daahir dhar daahira waa inuu qofkii ku qariyaa cawradiisa ilaahay baa waxau ihi yaa banii aadam khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilmo bani aadamow rag iyo dumarba waa isku jiraan dharkiina qaata mar kastoo masaajid tegaysaa masaajid maxaa loo tagaa haasaawo iyo shaqotag dee looma taga cibaado ilaah iyo salaad baa loo tagaa macnaheedu waxa weeye mar kasta oo salaad u dhaqaaqaysaan quruxdiina qaata way ka sii xeel dheertay dharkiina qaata dharkiina qaata maxaa kasii xeel dheer quruxdiina qaata oo laba arrimoodba waa laga fahmayaa marka hore inay qaawanaantuna foolxumo tahay dharkuna uu qurux yahay reer magaalnimadu waa dharka ee qaawanaanta ma aha taasi waa qodob qodob kale laga fahmayaa waxa weeye siduu alimaam xasan ibnu cali ibnu abi aalib radia allahu canhu inanku nebigu uga ahaa xasan ayaa had iyo jeer caado wuxuu lahaa marka uu masjidka tegayo iyo markuu salaada tukanayo inta ciidoo kale u gashan jirayba agabkiisa oo wada qurux badan oo gaashaaman buu isku taagaya waar waa sidee markii la yidhina ilaahay baa sidaa yidhi buui khuduu ziinatakum cinda kulli masjid waina allaha jamiilu wayuxibu ljamaal waatasayanu lirabbii ilaahay wuu fiican yahay wixii fiicanna wuu jecel yahay marka ilaahay baan isu qurxinaya ciddii boqora ama kada wa kada aan jeclayba saan isugu sii qurxin lahaa aroos baa markaa tegaysa la isu qurxiyaa bal ilaahay boqorkaas hortaagaysa ka war ma wanaagsana adigoo iska malluuqan oo caajis oo hamaansanaya oo tuwaal yar iyo garan yar iyo macawis yar isku masasaqay uun inaad dhag ku siiso ragcadihii maye barood soo diyaargarow waaya bilibaasin daahir dee dharku hadduu nijaas yahay laguma tukanayo haddaad ogaato inaad ku tukatayna dee waad soo celin marka nusuustaasaa u daliila laa tuqbalu salaatu alxaayid ilaa bikhimaar gabadhu hadday qaan gaadho salaadeeda lama aqbalo jeeroo cawrada ay qarisuu tilmaamaya xadiidkaa kalena waxaa kaloo caaisha ay leedahay waa xadiid isna bukhaari ku sugane dumarkay la tukan jireen dumarku nebigay la tukan jireen salaada subax iyada oo mutanaficaatin fii muruudihin xijaabkooda ay ku duuduuban yihiin oo aan cidi garanaynin ayay salaada subax masaajidka qeybtooda ku tukan jireen marka taa macnaheedu waxa weeye gabadhii marka ay tukanaysa dee shirkaa wada qariso had iyo jeer waxaa oryaha iyo hooyooyinka iska badan in iyagoo gacmaha iyo iska bambanaan yihiin adimada iyo ay iska tukadaan oo marka ama bakhaara ka hesho ama dabakaayaha ka hesho ama safarbaha ka heshee waa dhibaatooyinka dabadbuxu uu yeeshaye in weysaa intay kaga qalab qaabsiiso dabeetana iyadoo meelo badan iska faydan yihiin ay iska tukato uun allaha ka aqbalo inagu ka hortegi mayne soomaaliduna malaa taasay arkeen markii ay yidhaahdeen ninkaas salaadiis waa habar tukatay waxay yidhahdeen salaadiis waa habar tukatay malaa haddee habarta waxba ka yar dhindhiban bay leeyihin shuruudihii maxaynu haynaa laba asharط الثالث shardiga saddexaadna waxa weeye alwuquufu calaa makaanin daahir meel daahira in la istaago meel daahira in la istaago macnaheedu waxa weeye ama masaajid ku tuko inaga nasiib wanaag wa bibarakati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam iyo fadliga nebiga ilaahay waxa uu inoo ruqseeyo inoo ogolaaday masjidkana in lagu tukan karo haddaanad jaanis u helinna inaad ku tukan karto guriga suuqa fagaaraha iyo baadiyahaba halka dadka hore ummadaha hore ay kaga ansaxaysay un salaadu kaniisada iyo qalwooyinka oo qofku inuu halkaa la raadsada ay ahayd innaga meel kasta wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran waana wax lagu gebagabaysan karaa dhulkii ilaahay uu iga dhigay masjidna wuu iga dhigay haddaba meeshaad ku tukanaysaa waa inay tahay maxay daahir waa inay daahir tahay oo aanay ahayn kudaafad oo aanay ahayn meel lagu kaajo oo aanay ahayn meel wasakh leh waa inay daahir tahay waxaa u daliila rasuulka sala allahu calayhi wasalam masjidkiisii nin reer miyaa soo galay dee masjidkuna dabcan sideenna roog ma ooline ciid buu iska ahaa dushiisuna waxa ay ahayd un laamahan timirta unbaa iska saarsaarnaa oo hadhaynaya roobka muu celinay tiirarkiisuna geed timireedka jiridiisaay ahaayeen masjidkaa maxaa haddana madaxtooyata ugu cajiibsan buu ahaa jaamacadta ugu cajiibsanna uu ahaa dhan walba marka loo eego wax walba uu ahaa haddana arrinkiisu intaasu iska ahaaba wuxuu iska ahaa laamaha iyo geetimireedkaa taagtaagan ninkii dee reermiyiga reermiyiguna had iyo jeer waa kuwan iska yaro jecel uun meel dugsiyuunbay la eegtaa dugsi qaybtaa dambeunbu iskaga kaaji masaajki waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalam qoladii ku boodayna ka muslixee yidhi bal halkii uun ku shuba biyo maxaa loogu shubayay dabcan meesha lagu tukanaya waa inay daahirtay haddii aan loo baahnayn inay daahirtay dee biyo laguma shubeen ciiddaasi waa la iska dayn laha marka halkaad ku tukanaysa bal iska ilaali shakigana looma baahna dharkii ciyaalka weeye iyo waa gogoshii xaafadda iyo me waa roog oo markaas kolley waa la jirjiray iyo waxaa looma baahnee meesha nijaas lagu hubun baa nijaasa irshaadku ismaaciil ibnu muqri ku leeyahy wa kullu maa halaba tanajusuhu fa huwa daahir cibaaro noocaas oo dadku ay ku dawahaan shay kasta oo buu ihi inuu nijaasoobaa ay qaalib tahay waa daahir buuri way isu qaban mayso qofka shay kasta oo ay qaalib tahay inuu nijaa inuu nijaasoobaa waa daahir buuri macnaheedu waxa weeye maalan dharkii ciyaalka iyo wixii suuqa yaalla iyo kan hiliblaha alaabtiisa iyo jisaarka ah iyo waxaa daahirnimaa loo tixgelinayaa ilaa nijaas xaqiiqaa lagu arko wey ilaa nijaas xaqiiqaa lagu arkayo nijaas buu ka ag dhow yahay loogama tegayo waalwuquufu calaa makaanin daahir waa kaa shardiga afraad miyaa kanna waalcilmu bidukhuuli lwaqti shardiga afraad waxaa ka mid ah wuxuu yahay in waktiga salaadu uu galo lana ogaado waa inaad ogaato waa in waktigu galay adiguna aada og tahay inuu galay ama cidi ha kuu sheegto waa inaad ku qanacdaa inuu waktigii galay ilaahay baa wuxuu uhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waxay noqotay salaadii shay faral ah oo dadka mu'miniintaa saaran waktina leh waktina iska leh salaadba waktigeeda ayaa la tukadaa bay idhahan ku maamacaan soomaalidu wakti baa la sugaaye wadaad lama suga bay idhahan hadduu wakhtigu galo imaamkiina la waayo shaqadiisii buu qabsan waayey wakhtigaana la tixgelinaya waa la tukanayaa bay idhahan arnay mudaharaad tahay maye kollayba waa dhinaca kolka laga eego haddii uu wakhtigii joogo waqtula fadiiliyo wadaadkiina la laayahay loo cadilmi maayo nebigaba waa la sugi waayey isagoo maqan oo abubakar baa tukiyey waaya wuxuna tilmaamaysaa dadku inay muslim yihiin cibaadaysanaya waalcilmu bidukhuuli lwaqt saas weeye sidaasaanu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo dee waynu soo marnay mawaaqiidda salaada soomaynu soo qaadan salaad walba wakhtigeeda waynu soo marnay inuu lahaa awal iyo aakhir iyo awsat ayaynu soo marnay waqtu alfadiila wa waqtu alikhtiyaar wa waqtu altaxriim waqtu alkaraaha wakhtiyaal noocaasa ayuu lahaa salaada wakhtigeeda in la ilaaliyana dee aad bay muhiim u tahay alcilmu ogaanshahan uu ku qaydayaa waxa weeye haddaanad ogeynba in waktigii galay ood wuxuun iska malamalayso dee ma wanaagsanaa macnaha waa inaad adigu ku qanacdo un walow aad dib rididba aad haba ku yara habsaamee waa inaad garataa ma cid ha ku sheegta ma adigu aada ogaatid waa inaad ogaataa waktigan inuu galay waalcilmu bidukhuuli lwaqt waynu ka soconay shardiga u dambeeya waa maxay waistiqbaalu lqiblati iyo qiblada in la qaabilo anteenada meel baa lagu taagaya lagu xidhanaya oo lagu jahaysanaya fajcal afidatan min annaasi tahwii ilayhim nebi ibraahim baa duceeye wuxuu ihi ilaahay ow xaramkan iyo halkan qulubta dadka ku soo xidh hadday kusoo xajayaan iyo hadday tukanayaan iyo hadday fikirayaan halkaas kolley waa kusoo jahaysan yihin waa meel midaynaysa dadka muslimiinta istiqbaalu lqibla qur-aanka kariimkaana dee waad akhrido ilaahay baa waxau idhi markii uu ka warramayay arrintaas nebiga isagoo la hadlaya calayhi salaatu wasalaam qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhak shadra almasjid alxaraam waa ku arkaynaabaa ilaahay ui inuu wejigaagu xagga kore soo eegaya adoo rajaynaya oole war meeshan yuhuudda u jeesatay maa lagaa soo jeediyo kol haddii waxba ka soo dhiiqi waayeen qibla aad ka raallito kacbada ah baytullaahi alxaraamkaa laguu jeedin halkaa u jeesta sidii baynu ugu jeedna wawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraam halka la qaabilinaya waa wejiga oo ismaroorintu arrin maaha fuqahadu waxay leeyihin ma laabtaa la qaabilinayaa kacbada xaggaa qiblada mise wejiga ya aayadda maxay sheegtay wejigay sheegtay fawalli wajhaka shadra masjid alxaraam marka haddaad sidaa u tukato adigoon dee qoorta ku xanuunayn ood xaggaana u jeesato xaggana u jeedo qibladii ubetel waad ujeetaa laakiin xaggaasaad eegeysa ma wanaagsana ma wanaagsan mar kasta oo aad jeedjeedsanaysa adigoo tukanayana dee waad ka baxaysa halkii filadu ay kugu xidhiidhsanayd ee ilaahay kugu ballamiyey waad ka baxa adigaa kolba shaydaankaa ku dhufsanaya ikhtilaaf siduu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam waistiqbaalu lqibla qiblada sida loo qaabilayaa waa kala duwantay masalan qofka masjidka ku jira almasjid alxaraam oo kacbada ku wareegsan qofka ku jira laasim an yataakada min altawajuhi ila alkacba waa inuu u fiirsadaa kacbada inuu si fiican ugu beegan yahi waa qofka dee eryadan banaana la dawaafo ku tukanaya masjidkadha xaramka waa inuu kacbada madowgeeda eegtaa u qaabilaa haddii uu maka joogana waa inuu masjidka soo eegtaa haddii uu caalamka kala joogtana waa inuu jihada soo eegtaa ilaa makana ma aragno masjidkiina ma aragno halkan markaynu joogne dee waa inaynu jihada u jeesanaa marka waa ka nebigu le maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla inta bari iyo galbeed ka dhaxaysa waa qiblo yay u tahay reer madiine iyo dee innaga qolada ka soo eegaysa waqooyi iyo qoladeenna hawd ka jeeday u noqon karta laakiin marka qolada galbeed iyo bari loo kaco dee iyagana maa bayna ashimaali wal waljanuub ayaa u noqonaya cumuuman waa jihadaasaa loo jeesanayaa markaas iyo sida marka qofkii siduu ku ogaanayaana waa inuu dee isagu yaqaano amaba xidigaya wax eegto amaba dadka yaqaana ee macrifada uleh uu weydiiyo kanfasta allahu aclam ma garan karno wixii la sameeyaba dee wax fara badan oo tiknolojiyadan caalamka ah yuhuudunbaa ku idmaaran ama ku libirhsan markaa sijaadi dee haddii kanfas lagu soo xidho wayna khalkhali kartaa dee waxaa yahe magnadku hagaye markaa taa mani walka ahee caadiga ah ayaynu isticmaalaynaan dadka ku adkay waaya waistiqbaalu lqibla iyadana xukunkeedu waa sidaas weeye nin buu nebigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam salaada xumaynayo uu yeedho wuxuu ihi fa idaa qumta ila asalaati faasbiq ilwuduu warniyow marka aada salaada doonayso inaad tukato horta waysada dhammaystiroo si qurux badan u weysayso wayse lagu xaragoodaa la doonayaae mid weyse rifrif looma baahna wayloo lilacqaabi min annaar markaad waysadaa dhammaystirta buu nebigu ku yidhi ninkaa uma staqbil ilqiblata fakabir intood qiblada ilaahay u jeedsato allahu akbar dhe marka shardi buu ga dhigay qiblada qaabilideeda saddex jeer ayuunbaa la ogol yahay qiblada in aad ka sii jeedsan karto laba ka miduu kuu sheego wuxuu ku yidhi wayajuusu waxa bannaan tarku lqiblati qibladii in la iska dhaafo fii xaalatayni laba jeer fii shiddati alkhawfi marka cabsidu adkaato wa fi nnaafilati iyo sunnihii oo fi safari socdaal uu ku jiro qofku cala araaxilati gaadiidna uu saol yahay inaad qibladii ka jeedsan karto oo kolka sideedaba la tukanaya ilaahay loo tukanaya cibaadadan salaada laa tasqutu salaatu maadaama alcaql inta caqligaagu jiro salaada dhici mayso wakhtiyada qofka ugu adag xaaladiisana xataa ka dhici mayso markuu buko iyo marka xabaddu ay dhacayso bal ka war iyadoo diyaaradihii ay ridayaan oo madaafiicii la ridayo oo tii yaryareed iyo tii waaweynay isweydaaranayaan oo ciaralkii wakhtigaa fii shiddati alkhawf waa marka cabsidu ay darantahay waa salaatu lkhawfka weeye waktigaasaa la dayn waayey ka waran qofka reerkiisa iyo waddankiisa iyo iska daansho daanshoonaya ma laga dhaafaya waa cajab wey xaaladda labaada qibladii laga jeesan karaa waxa weeye qofku markuu sunnaysanayuu socdaalna ku jiro gaadiidna fuushan yahay ama tareen diyaarad baabuur hawd baad u socota dee waad iska sunnaysanun sidaana nebigaa lagu arkay calayhi salaatu wasalaam isna igu dayda buuri midhka saddexaada lagu darayaa waxa weeye haddii la asqoobo bal ka war haddii aada asqowdo oo aada garan weydaba qibladii caawo dhan miyaad soo taagnaan ama maantoo dhanba oo bilaa salaad baad ahaan mise waa tukan mee waa tukanaysa halka aad ku mitid dee aad istidhaahda halkaasubaa qibladiiyana barina ha ahaatee waad u tukan allaana kaaga jawaaba waxau ihi walilaahi almashriqu waalmaqrib fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu allah sababahay ku soo degtay aayaddu mid ka mida weeye bari iyo galbeedba ilaahay baa lehe halkaa u jeedsataanba waa wejigii ilaahay yaabi maysidoo odhan maysid sawtii la yidhi qiblada qaabila sawtii la yidhi qiblada qaabila aayaddu maxay u tidhi bariyo galbeedba ilaahay baa le halkaa u jeedsataanna waa heli kartaa idan markaa tafsiirka aayaddood fahamtaa yatacallaq biasbaabi nusuuli alaaya aayadda sabab nusuulkeedu xidhiidh leley oad ku fahmi kartaa markaad sababta fahmayso ayaa dabeetana garan karaysaa macnahana inaanay mudlaq ma aha laakiin waa mararkaas oo kale saddexdaa xaaladood ayaa aayaddaa lagu fasiraya wixii la mid ah laakiin mudlaq ma aha waa saddexdaa xaaladood waxa markaas iyaduna la mid noqon karaa ilmukrah qofkii dee la dirqiyey bal ka waran haddii lagu xidho oo jiridaa lagu xidho intuu cadow ku helo hawdna kuu jeediyo dee waa tukanun waa tukan doontaa adigoo halkaa la soo ligan oo hawdkaagaa u jeeda ayaa tukan oo gebagabaysan kari waaye oo qiblo qaabili kari waaye oo fadhiisan kari waaye ilaah aan iska warhayno wey ilaah anigu dee waa ka intaan kari karaya waxa weeye in aan tukado anigoo taagan ama waxaa lagugu xidhayba maxaan ku idhahda dee meel aanay ku suuroobayn inaad qibladii qaabil ama dee diyaaradii baad soo fuushay baylod ruushaa wada maba joojina waa non stop ya salaadii subaxna way ku soo beegantay miyaad iyadoo qoraxda soo baxaysa eegin ta'khiirna may lahayn meel lagu jamciyana may lahayn dee horena waad u soo weysiisato dabcan nin qof diyaara baad ahayd inuu ama tan ka dega ama ku rawaxo ama ku tukado halka ay u jeedana dee dabcan waad u tukanuun joojiya iyo fadhiisiya iyo qabta ma lahae dee jadwalkana uguma jirto dee waa dadkii intii badnayd baan salaadba arrinkeed haynini waa tukan doontaa salaada iyadaa waaya xaaladahaas weeyaan halkaa waxay noogu dhammaaday shuruudii salaada oo markaynu soo koobno shan ah qofku waa inuu xadas ka daahir yahay qofku waa inuu nijaas ka daahir yahay qofka waa in cawradiisa uu asturaa salaada wakhtigeeda waa inuu galaa iyo qiblada in la qaabilo salaad haddii daahir ahayn cibaadadiisa ilaahay ma aqbalayo buuri ma aqbalayo su-aalaha si koob kooban baynuga jawaabi muddo yaroo lix mirir ama shan mirir insha allah
su-aasha koowaad sheekh maxamed lasoo weydiiyey waxa weeyaan ninkan waa nin macallin ah wuxuu yihi waktiga aan duruusta ku jiro ayaa salaadan la adimaa buu ihi oo la galaa markaa xiisadii miyaan joojiyaa oo dhexdan kaga tagaa mise waan sii dhamaystiraa manaa cudurdaar ma helayaa buu jeeda de idinkaan idiin dhiibee dayuuradda iyo xiisadda wayama dayuuradda iyo dagaalka ayaynu marayno dee salaaddii hala tukado xiisaduna dee kolka horeba dadka muslimiinta ah way ugu barnaamijaysantahay salaada duhurkii casarkii maqribkii cishaa'igii hadduu meel dowladeed ay tiiyo meel bareefada hadday tahayba salaadu qayb ka mida wey ardaydana la fasaxayo mucallimiintana la fasaxayo haddii markaa amar uu yimaado taa khilaafsani labada amarka hore oo ilaahay baa la fulinaya su-aasha labaad ee lagu soo wadiiyey waxa weeyaan n gabadha yari ma weysada ma jebinaysaa haddii aan taabto
maya waxa weeyaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam inantiisii inay dushuu iskaga sitay awmaama la odhan jiray isagoo la rukuucaya oo la sujuudaya marka ka caruur ahaan lama odhanayo ma istisho qabta iyo tani ma weyse qabta iyo kudaafad bay leedahay waxaa la odhan maaye nebigu dee tusaaluba ku bixinayo inantiisa ayar awowga uu iyo inantiisu ay dhashay uu iska sitay qadiyadan kale la xidhiidha dee tan kale weyn gabadha weyn baabaan laysku waafaqsanayn ama sida raajixi ay tahay inaanay weysada jebinayn tayarna waa waxay jebinaysa ma laha ama hooyadii waalidkii qofkii ilmaha yar kusoo gurguurto salaada waxba ka yeeli maayo saddexaadna waxa weeyaan sheekh maxamed la soo weydiiyey waxa weeyaan qofku haddii uu isagoo cudurdaar haysta uu junaaboobo tayamumkii ma mid qura ku filan mise midna uu xaggii maydhiga ayuu u gebagabaysanaya midna xaggii weysada kaasi inaanu inala joogin baabutayamum markaynu akhriyaynay haddii qofku uu jinaabo yeesho dabcan dee mana weyse qaba soo maaha mana weyse qabo dee mana maydhi qabo ma laba la samaynayaaba inaynu mise mid idinkaan idin weydiiyey ya ragga qaarkood baaba laba yidhi waa ku adkee miya maya mid baynu isku ogeyn mid baynu isku ogeyn hal gebagabaysi unbaa ugu wada filan maydhiga iyo weysada raad sheekh maxamed waxa weeyaan waxay nugu soo dhow maalintii la soo maayey muxaram markaa waxaanu jecelnahay inaad in yar nooga taabata buu leeyahay su-aasha sheekhaas waxba wakti badan ma hayne muxaram waa maalinka tobnaad bisha waxaan leeya yowmul caashuraa baan leeyahay maalinka tobnaad ee bisha muxaram in la soomaa waa sunni berigii horena keligii baaba faral ahaa intaan rabadaan waajib laga dhigin waxaase nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigii dambe uu ku daray haddaan sanadka soo socdo gaadho buuli waxaan soomi doonaa maalinka sagaalaad iyo ka tobnaad manuu gaadhinba nebigu calayhi salaatu wasalaam qowlkiisuna wuxuu ahaa maalinkaa tobnaad ee bisha muxaram sooma ama maalin ka horeeya iyo maalin ka dambeeyana ku dara waa la fahmaan filaya marka maalinka sagaalaad tobnaad in la israaciyaa waa sunne qofka ka tobnaad soomaana wuu heli karaa fadli weynna wuu leeyahay maalinkaas waana maalinkii nebi muuse ilaahay uu ka nabadgeliyey fircoon kii fircoon la odhan jiray dulliga ahaa maalinta ilaahay cirbaha gooyuu riiqday weeye marka cadow farxad farxaddii lagu farxayo wey su-aasha shanaad waxa weeyaan taxiyatulmasjid miyuu rawaatibta ka mid yahay raatib macnihiisu dee waa maxay waa mid ku xidhan salaad kale salaadu ku xidhan yahay ma jiro salaadu ku xidhan yahay ma jiro isagu waa salaantii masjidka uun wuxuuna mulaaxado mudan nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam marka masjidka timaadaan laba ragcadood tukada waxba inaad taagnaataa daruuri maahe inaad laba ragcadood tukato wey labadaa ragcadood waxaad ka dhigi kartaa sunnihii ka horreeyey salaada aad timid way isdadaahulayaanoo way isdhexgeli karaan inkastoo culimada qaarkood aanay waafaqsanayn haddana see u badan yihiin salaad tukada unbuu laba ragcadood salaadii oo lagu jiro haddaad timaado waad la geli way ku xasishay salaantii